waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali
halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s faysal rooble waa aqoon-yahan fadhigiisu yahay dalka mareykanka gaar ahaan magaalada los angeles waxaan ka wareystay arrimaha doorashada dalka mareykanka iyo dagaalada ka dhacaya dalka etoobiya waxaana marka hore weydiiyey joe biden madaxweyne nooceeya ayaa laga filayaa inuu noqdo muxuuse uga duwan yahay madaxweynayaasha kale sida donald trump waxaanuu yidhi wuxuu uga duwan doon doonaa wuxuu noqon doonaa maamul salballaad ah kooxo badan oo dimuqraatiga si aad ku ogtahay waxaa la yidhaahdaa waa daso ama buul aqal lagu wada hoos jiro oo dad badan oo kala duwan ay ku hoos jiraan marka afartan qodob uu sheegayey saan kaa iloobayna waxay tahay cimilada saddexda gacmood ee dimuqraatigu ubax u kala baxo oo ah dhalinyarada iyo dadka reer magaalka oo arrinta cimilada isbedelaysa in uu qabanayo taa wuu sheegay arrinta cunsuriyadda iyo midabta koorka oo madowgu ay wataan taana wuu kaga dhawaajiyey oo ajendaha labaad bay noqonaysaa ta saddexaad uu aad ugu doorasho galay waxa weeye arrinta caafimaadka iyo karoonaha inuu wax deg deg uga qabanayo durban waxaa la sheegaya inuu guddiya sameeyey maalinta uu xafiiska qabtana inuu arrintaa abbaarayo uu derder gelinayo jid badan oo wax laga waxa ugu horeyso isagoo arrinta tallaalka iyo iyo vaccine-ta gacanta ku qabanaya iyo tan shaqada iyo dhaqaalaha dib usoo dhiska afartaasi waxay la kala hadlayaan afar gacmood oo xisbigu ka kooban yahay si cid kastiba buulkii ama gurigii ugu soo hirato dad lixdan iyo sagaal milyan aan u codayn qudhoodana wuxuu u diray fariin nabad ah uu leeyahay giddigiin baan madax idiin ahay wixii kuwan taageere aan u qaban lahaa ayaan idinka idiin qabanaya marka kuwa wuxuu la hadlayaa cadaanka cadaanka miyiga degan markaa cid kasta wuxuu rabaa in isku keeno waa gartay xisbiga dimuqraadigu waxay aada u rajeynayeen inay sidoo kale la wareegaan aqalka sanadka rajada ay ka qabaan hadda aada uma badnaa la leeyahay haddii ay dhacdo in jamhuuriyiintu ay aqlabiyadda qaataan mar kale wada shaqayntooda maxay noqonaysaa miyaysan carqalad ku noqon karin biden administration horta niyow dalkan maraykanku waa cajaayibo marna ma wada siiyaan way yar tahay taariikhda inta jeer ay saddexda waaxood oo ah madaxweynaha aqalka hoose iyo aqalka sare ay xisbi isku wada siiyaan inta badan si ay ku dhacdo garan mayno laakiin kala qaybsanaantaas ayay ku najaxaan way iska jiri doontaa xagxagasho laakiin waxaa la rajaynayaa ninka biden oo nin afartan sano ka shaqaynayay aqalka sare ah raggan hadda jamhuuriga ee aqalka sare haysta intooda badan ay wada shaqeeyeen in uu noqon doono duq mucumaamadii ay saaran tahay oo dadka kale fikrad duwan isku keeni kara maaha inay isdhunkadaan ama isjeclaadaan laakiin in ay hawl wada qaban karaan in ay shaqo wada qaban karaan oy ka mid tahay for example dibudhiska kaabayaasha infrastructure waxaa la yidhaahdo kaabayaasha dhaqaale jidadka kaabiyadaha oo aada u xumaaday dalkan maraykanka eerboodhada qaarkood arrinta cimilada oo marka hore ay diidi doonaan kuwa jamhuuriga laakiin isaga iyo ragga qaarkood ay muddo wada shaqaynayeen waxa cad uun lana rajaynaya inuu biden keeni karo ajenda ay isku raaci karaan labada dhinac waxyaabay ku kala duwanaanayaan sida siyaasad maalmeedka laakiin hadafka weyn inay meele isku raacayaan ayuun baa la rajaynaya waa garta tan arrimaha dibadda waxaad moodaa soomaali badan oo inay aaminsanaayeen markay siyaasadda arrimaha dibadda noqoto in donald trump uu ka fiicnaa dimuqraadiyiinta faragelintii caalamka iyo soomaalidu waxay dhahan dalalka islaamka iyo way soo yaraatay laakiin dimuqraadiyiintu waa ka duwan yihin maxaad is leedaha way ku kala duwanaan doonaan markay noqoto siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan tan qusaysa kasoo qaada africa ama bariga dhexe ama dunida caalamka intooda kale
horta dee soomaalidu inay waxu fiirsato wey ta bariga dhexe haddii ay noqoto waa markii ugu horreysay ee dalka yuhuudi israel xooggii ugu badnaa iyo magacii ugu badnaa iyo aqlabiyaddii iyo aqoonsi ugu badnaa ay ka heshay dulalka muslimiinta iyo carabta taasna waxa weeye trump oo qasbayey oo sanduleeyey dalalka carabta marka waxay taa ugu farxayaan anigu garan maayo tan kale ee africa iyo soomaaliya ogow oo wuxuu ka jaray soomaaliya iyo afrikaba dhaqaalo weyn oo usoo mari jiray hay-adda la yidhaahda u s i d oo ama beeraha ka caawin jirtay ama dhaqaalaha ka caawin jirtay ama technolojiyadda ka caawin jirtay xilligii bush xilligii obama waxaa la bilaabay fiberka iyo isgaarsiinta in africa aada iyo aada looga caawiyo wixii oo dhan wuu joojiyey united nationka ama qurma jimciyadda qurumaha ka dhexaysa kharashyadii ay maraykanku bixin jirtay si africa loola dagaalamo cudurro badan oo sida duumadu ay ka mid tahay wuu joojiyey waxaasoo dhan markaa faa'iido ma qabo waxa keliya ee iyana taa weheliya hay-adihii africa u shaqaynaya ka shaqaynayay ee state departmentka ama arrimaha dibadda hoos yimanayay giddigood ama wuu baabi'iyey ama wuu naaqusay marka hadda waxaa lagu sheekaystaa maraykanka ajende africa ku aadan oo state departmentka ama trump uu leeyahay abadan maba jirto tan soomaalida wuxuu ka soo qaaday dal aanu dan ka lahayn aanu dowladda la tashanayn marka uu rabo uu ciidamada yidhaahdo markay dalbadana yidhaahdaan al-shabaab baanu rushaynaynaa in xataa dowladda soomaaliya aan la wargelin oo meeshii intelligenciga iyo basaasnimadu ay u sheegaan oo dhan ay garaacaan marka waxa ay taa waxaa u dheer inay soomaaliya ku jirtay toddobadii dal uu ka mamnuucay inay dalka soo geli karaan dhowr boqol oo qaxooti oo soomaali ahaa oo warqaduhu u dhammaadeen watii la joojiyey markaa soomaalida odhanaysa kanaa noo roon dee doodooda dibadda ha soo dhigaan laakiin anigu ma ma hayo waxay waxay ku ammaanaan waa garta faysal haddaan arrimaha doorashada maraykan ka gudubno aan u gudubno africa etoobiya ra-iisul wasaaraha abi dagaal buu ku iclaamiyey mid ka mida gobolada waana ninkii la siiyey shahaadadii nobel peace priceka la siiyey weye etoobiya maxaa ka socda etoobiya waxaa ka socda wax weligeed dacaado u ahaa oo sidaan meel hore ka sheegay etoobiya soddon sano isku xiga nabad may helin dagaalo ayaa ayaa etoobiya saddexda shay ee lagu yaqaana waa macaluul abaar demuqraasiyad la-aan iyo dagaallo joogtaa oo kolba soo karaar qaata waad ogeyd mallas soomaali galbeed siduu u baabiiyey waad ogeyd inuu two thousand six kii uu xamar galay diyaaradaha maanta maqale lagu garaacayo waa lagu garaacayay muqdisho etoobiya waxaa ka socda in aanay inaba wada noolaan karayn madaxda t b l f iyo abiy intuu awoodda hayo ayagoo aaminsan t b l f inuu abiy u noqday magacuyaal ay ku shaqaysanayaan amxaarada mayalka adag iyo abiy oo dareemay in t b l f inkastoo ninka iyagu ay soo ababiyeen hadda somehow uu u arkay inuu yahay ninkii xeeladda ay wataan ku gartay islamarkaana raba inuu ka takhalluso si aanay awood dambe ugu yeelo marka waa rag ficiltamay oo runtii isbaabi'in raba waa garta laakiin qoladan e b r d f ta ama tigreegu qeybba kama ahayn etoobiya laleeyahay sidii ra-iisul wasaare uu xilka u qabtay bannaankaasay taagnaayeen wadahadalla waa diideen marka ra-iisul wasaare miyuusan xaq u lahayn gobol diidanba inuu la shaqeeyo maamulkii federaalka inuu wax ka qabto ugu dambeyn dee xaq buu u leeyahay laakiin iyana xaq bay u leeyihiin inay goostaan marka xaqii sidii loo xeerin lahaabaa laysku haystaa isaga qudhiis wuxuu ogyahay inay xuquuq u leeyihiin inay goosan karaan marka haddii dad ilbaxa la yahay sida yurub markay kala baxayaan ma waxay ahayd xaq inta lasoo fadhiisto miiska in la yidhaahdo dadka tigree aftihan ka qaadno mise waxaa noqonaysaa in la yidhaahdo dayaarado lagu garaacayo d m lagu garaacayo qasab aynu kusoo celino haddii berri soomaali galbeed intay cod qaado waad ogtahay waana lafta waxay ku soo gashay meesha inay aaya ka talin maray noqotaba codsanayso haddii ay taa codsadaan abiima wuxuu ku garaacayaa dayaarado dagaalku sidiisaba wuxa uu yahay calaamad siyaasad gadoontay siyaasad fashilmatay dagaal waa la baajin karaa t b l f iyo abiya aad bay isku yaqaanaan iyagaa koriyey waa dadka ugu waa dadka tirada yar ee oromo u dhashay ee artigreega iyo af oromoga af tigreeguu ka yaqaanaa marka labada dhinacba gar bay leeyihiin labada dhinacna canaanta way leeyihiin kuwa tigreeguna waxay noqdeen rag aan rag aan waxa taagtoodu u goyso aan ogolayn maalin horean sheegay waa boqolkiiba shan milyan weeye laakiin waxay loox wax qaybsan jireen ama la qoonda ahaayeen afartanka milyan ee oromo in ay ku soo noqdaan meel ay qoondada ay helayso ay taagtooda la eg tahay innaba ma dhacayso marka waa waxaa la gaaray meel aan runtii wadahadal hadda aanay labadu u diyaar ahayn marka waa ayaan daro runtii wax la yidhaahdo dagaal hadduu bilaabmo hebel baa saxa iyo hebel baa khaldan waa waa waa waa qiimeyn khaladan anigu u qabaa dagaalka in la joojiyo siyaabo kalena lagu dayo xataa hadday noqoto in loo ogolaado inay goosan karaan baan anigu aaminsanahay taasna dee waa africa uma dhacayso qowmiyadaha kale waxaad moodaa soomaalidu ay ku jirto inay inay ku taageersan yihiin ra-iisul wasaaraha hadda inuu qoladaas weeraro amxaarada sidoo kale aada bay ugu taageersan yihiin marka ma laga yaabaaba ra-isul wasaaraha danta uu ka leeyahay inay tahay inta kale inuu mobilise gareeyo isu keeno halkaa taageero ka helo dee horta walaal soomaalida ma madaxdaad ka hadlaysaa ragga taageersan mise ummadda soomaaliyeed baad ka hadlaysaa u malayn maayo ummadda soomaaliyeed inay niyad wanaag u hayso t p l f oo dadkaasi inaga weyna xasuuqeen laakiin haddana waxay ka shakisan yihiin maxaa ka dambayn dowdowda way maqlaan caduur uu hadda samaynayo laakiin markuu iyaga baabiyo soomaalidu haddii ay isdhaqdhaqaajiso iyaganama saasuu ku samaynaya deeradahan aad hadda arkaysa maqalo lagu qaraacayo waa qabridahar baa lagu qaraacay wardheer baa lagu qaraacay habeen oo napaal lagu ridayo oo sawiradooda ay hayaan gedi museum iyo adduunyada intelligencego dhan ay hayaan meeshu waa muruq marka haddii la leeyahay ha la isdabariyo oo dadku hadduu khalad jiro ha laga aamuso mooye dee runtii dagaal innaba innaba xal ma keeno waxaa dhici karta in maqala la baabi'iyo laakiin magaaladana laga saaro madaxda laakiin arrinta tigre inay arrintaasi soo afjaraysa aniga ilamaha because waa dad keni adagiyana waa dad qadiyad leh marka hadduu abiyi abiyi labanba u filaanaysa inuu sanduleeyo uu ricyadeeyo iyo inuu sii daayo hadda wuxuu isku dayayaa tii sanduleynta ricyadeynta marka ma ku guulaysanaya ma sheegi karno laakiin ummadda soomaaliyeed t b l s bay necab tahay laakiin shacbiga tigrega in la baabiyo inay jecel yihiin anila maaha waa garta marka gobolka soomaalida maamulkeedoo kale door nooceeyaad jeclaan lahayd hadday tala ku weydiiyaan inay ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda guud ahaan etoobiya dagaaladan markay noqoto maxaad kula talin lahayd
wallaahi walaal dee joyce male oo nidaamkii inta soomaali ay probosal geeyaan ay odhanayaan anagu haddaan soomaali nahay sidaasaan lagama yeelin keliya waxaan ugu garaabayaa ragga hadda madaxda haysta options ama jidadka u furan marka dagaalkan la eego ayaa yar qasab weeye inay ka qaybgalayaan laakiin waxaan odhan lahaa anigu had horboodina amxaarada ajendo gaaray leeyihiin inagu raggii tigreega ee dembiga ka galay ummadda soomaaliyeed si gaara hawla xisaabtamaan kuwa lasoo qabta markhaati ha ku furaan laakiin yaanay horboodin dakanahan amxaarada iyo tigreega ka dhexeeya ummadda soomaaliyeed waa dad la guumaysan jiray etoobiya markay xoogeysato su-aasha la isweydiina waxa weeye dan ma u tahay ummadda soomaaliyeed mise umaaha waxaa yar jirta cabsibaa ku jirta dadka soomaaliyeed haddii abiy uu adkaado hadda federaalka ma ka takhallusay waad ogtahay madaxda soomaalida qaar baan dhan ka lahayn haddii laga takhalluso federaalka awoodda aynu ku helay iyo haddii kale laakiin shacbigu baqashadaa way qabaan oo markaad maanta social mediaha soomaalida eegto t b l f cid u barooranaysaa ma jirto actually caawa waxaan akhriyayay berrinaan dadka la qaybsan rabaa maqaalan ka qoray laba kun iyo lixdii in ay xataa cunsuriyad ahaan inagu dhaqi jireen markaynu soomaali ahaan nahay t b l f cunsuri ahaan bay nagu dhaqi jireen marka taariikhda waynu ognahay laakiin waxa weeye dagaalkan saynu u qiimeynaynaa marka anigu runtii innaba kuma taliyeen dagaal magaalooyinka sidii xamar habeenadii la rushayn jiray maqala la rushaynayo xumaan sii kordha mooye wanaag kama yimaado abiyina shaarka ka wasaqoobaya sidaad ku bilowday ninkii nobeelka la siiyey hadda kadib ma noqonayo madaxweyne ama prime minister nabad iyo peace lagu tilmaamo ee wuxuu noqonayaa gacan ku dhiigle sidii malas gacan ku dhiigle uu noqday maalintii uu muqdisho iyo wardheer iyo you know qabridahare iyo arliga soomaalida mirajkii iyo jetkii fuushku siiye la dhacay waa gartay dhanka soomaaliya ama jamhuuriyadda soomaaliya iyo etoobiya xiriirkeeda maxaad is leedahay xiriirka etoobiya iyo soomaaliya wuu noqon doonaa horta walaal anigu waxaan xasuustaa laba kun iyo sideed iyo tobankii markaan jabuuti kasoo noqonay shirkii heritage warqadaan ka qoray oo markii aada loo buunbuuninayay isdhexgalka inaan soomaali inaan etoobiya diyaarba u ahayn iska dhexgalkan sababtoo qadiyado badan baa etoobiya cugaya marka inay dibad iyo u hamoonto waa halkeeda lama oga waxay farmaajo ku wada heshiiyeen farmaajona dhowr bilood baa u haray wuxuu saxeexay baarlamaanka ma horkeenin baarlamaanku ma ansixin marka abiy hadda waxaas niyadba uma hayo runtii waktina uma hayo arrimo ka waaweyn ayaa madaxiisa ka guuxaya sida arrinta tikre oo kale badna uma baahna hadda abiy runta hadaad sheegaysa jabuuti buu haystaa labada eritrea u haystaa oy hadda saaxiib yihiin keliya waxa weeye isagii eritrea hadda waxaa keliya saaxiib ku yihiin nacaybka ay t p l f necab yihiin laakiin wax joogtaa oo hirgelaya may samaysan ma hubna waxay ku heshiiyeen isagii farmaajo inkastoo la sheeg sheegay arrimaha saldhiga ah laakiin markuu ka baxo de wixii uu kula heshiiyey waa ka baxayaan una malayn maayo saldhigyo etoobiya inay xoog ku qabsata ama sida dhinaca amisom iyo o a u iyo meelaha ay kusoo dhuumata mooye wax aanay ummadda soomaaliyeed ka wada munaaqashoon iyo saldhigyo aanay ummadda soomaaliyeed ogolaan way adkaanaysaa in si qarsoodiya etoobiya lix saldhig iyo lix dekadood oo soomaali leedahay ay dhuumasho kusoo gasho way adkaanaysaa xoogaga islaamigaa diidaya xoogaga wadaniyiintaa diidaya marka arrintaasi hadda looma fadhiyo unbaan ugu isleeyahay waa garta tan ugu dambaysa adoo aada u mahadsan soomaaliya hadda doorashay u diyaargaroobeysaa xildhibaanada in lasoo doortaa la bilaabayaa tii madaxweynaha februaari la filayaa maxaad is leedahay doorashooyinkaas iyo xildhibaano noocee lasoo dooran doonaa maxay kaga duwanaan doontaa doorashooyinkii hore yaad is leedahay soomaaliya hadda way u baahan tahay madax noocee ama hadday noqoto kuwo baarlamaan ama hadday noqoto ra-iisul wasaare ama madaxweyne horta soomaaliya gaalada waxay tiraahdaa meel mugdi oo nal yari ka baxayo i mean soomaaliya dhibaatooyin bay qabtaa laakiin midda keliyataynu ku farxaynaa soomaaliyahaan waxa weeye etoobiyada xoogaale maanta soomaaliya ka dimuqraadisan lama kala adka soomaaliya lama kala xoog badna nidaamkii doorashada ee awoodda lagu wareejinayay kolbo ciddii badisa ayaa weli yar dhaqdhaqaaqaya musuq baa jira musuqaas waynu ognahay laakiin lazman guddigood musuqa waa ka wada qayb galaan ragga siyaasiyiinta ah laakiin mar haddii cod iyo la sameeyo xeerkaa way ka gudbeen etoobiya waxaad moodaa waktigii muqdisho xaylamaariyaan oo kale inay ku noqdeen marka horta intaa waad ku farxaysaa markaad soomaaliya aragto laakiin walaal waxaan kuu sheegaya baarlamaanka hadda soo socda kii hore wuu ka qaalisnaanayaa kursiga inta lagu iibsanayo ninka xildhibaanku lacagta u baahanayo inuu ku howlgalo marka rag aada iyo aada lacag weyn wata oo boorsado culus wata ama qatar ha ka keenaan sida maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xulifadiisu ama khayr oo kale ha noqdo oo kuwii sida lagu dacweynayo kambaniyada shidaalka ha noqdo ama kuwa iyagon kale iyagana lagu cambaareynayo inay xiriir laleeyihiin dubay iyo meelahaas lacag badan ayaa ayaa ayaa lagu kharash garaynayaa hadda waxaa la filayaa hadduu berigii hore saddex kun iyo shan kun ahaa xildhibaanka hadda ilaa afartan kun konton kun dadkan wax soo dooranaya markay soo doortaan dabadeedna xildhibaankii in isna lacag badan uu rabo si ugu codeeyo marka masi meel waxay noqonaysaa runtii laysla qastay shaksigu faa'iide male walaalow oo ilaa imika waxaan soo arkaynay shaksi shaksi bedelaya musuqiyo xino iska jira laakiin sidaan kuu sheegay anigu waxaan ku faraxsanahay un keliya institutionka ama dhaqankaas ha lahaada musuq laakiin dhaqankaa aan mar dambe awoodda laysku qabsanayn oon hub laysla dhacayn oo kii badiya ka kale isagoo cadaysan intuu gurigiisa tago salaadiisa iska tukanayo maalinta dambena laysa salaamayo intaas u dhismatay soomaalida iyuunbaan ka filayaa inay sii socoto kaasina wuxuu ahaa faysal rooble oo iigu warramaya khadka telefoonka ee magaalada los angeles ee dalka maraykanka ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho